بsم الlh الرحmن الرحيم الحمd لله رب العاalمين والصلاaة والسلام عlى رsuuل الlh صلى الlه عليه وعlى آله وصحبه وسلم yqul الlه سبحanه وتaعالى yومa yجمع الlه الرسل fyqul mada أجibتm qaluu la عilma lna إnka أnta عlaam الغyوb waxaa darsigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo sagaalaad ee suuratu lmaa-ida waxaa allah subxaanahu wa tacaala uu yidhi yowma yajmacu allahu arusula fayaquulu maada ujibtum wadkur xusnabi muxamedow dadkana xasuusiyo u sheeg yowma maalin xus maalinkaasoo yajmacu allah ilaahay uu soo kulminayo uu soo ururinayo alrusula rusushii uu soo ururinayo oo fayaquulu uu odhanayo allah maadaa maxay baa ujibtum laydinku jawaabay rusushiiye qaaluu waxay odhanayaan rusushii laa cilma lanaa cilmi nooma sugna annaka allahayow innaka adigu anta adigu callaamu lguyuub waxyaabaha maqan ka u cilmiga badan baa tahay wadkur xus nebi allow wadakir dadkana xasuusi id waktigii qaala allahu allaah uu yidhi yaa ciisaa ciisow ibna maryama maryama inakeediiyow udkur xus oo afkaaga iyo addinkaaga iyo camalkaagaba ka xus nicmatii nicmadayda xus nicmadaydaasoo calayka korkaaga aan kuugu nicmeeyey adiga iyo wa calaa waalidatika hooyadaa korkeedaba aan ugu nicmeeyey xus id wakhtigiina aan kuu nicmeeyey ayadtuka aan kugu xoojiyey ciisow biruuxi lqudusi dahirnaanta ruuxdeedii aan kugu yacani waxa weeyaan xoojiyey oo malakuljibriil ah oo ruuxdii la dahiray waa malakuljibriil calayhi salaam id waktigii ayaan kuu nicmeeyey ayadtuka aan kugu xoojiyey nebi ciisow biruuxi lqudusi ruuxdii dahirnayd oo ciise ah tukallimu xaal aada la hadlayso annaasa dadka aada la hadlayso filmahdi dharabta adigoo ku sugan dharabtu waxa weeye waa gogasha yaree ilmaha loo goglo marka uu dhasho maa yumhadu lisabiyi cinda wilaadati ayaa mahdi la yidhaa marka adoo dadka la hadlaya adoo gogashaad ku dhalatay ku sugan oo markaasuun dhashay waayo maryamo markay tuhmeen ilaan wuxuu ahaa mucjiso ciise dhalashadiisu min ummin bilaa waalid ayay isaga ishaartay oy tidhi isaga la hadla qaaluu kayfa nukallimu man kana fi lmahdi sabiya oo sidaanu ilmahan yaree dharabta weli ku jira aanu ula hadallaa isagii baabay ilaahay ka dhawaajiyo qaala inii cabdullaahi aataaniya alkitaaba wajacalanii nabiya marka waa mucjizay ahayd hadalkaas tukallimu xaal aada la hadlaysa annaasa dadka fi lmahdi adoo dharabtii ku sugan ama gogashii aada ku dhalatay wa kahlan iyo xaal aada la hadlayso adigoo garhmadooba ah xaalata kawnika kahla xaal aada garhmadooba tahay adigoo la hadlaya oo hadalka garhmadoobaha mucjiso gaarihi kuma sugna oo ambiyada kaluu kala sinaa inuu xaaladaa hadlo laakiin ta icjaasku ku jiraa waa filmahdi oo dee ilmaha yaree gogashu ku dhashay ku jira ee haddana hadlay taasaa mucjizo ah waid waktigii ayaan kuu nicmeeyey callamtuka aan ku baray alkitaaba wax qorista iyo walxikmata fahamka asraarta shariicada aada fahmayso ay fahmu asraari sharci walisaaba fi lumuuri kulliha yacni fahamka aada asraartii shariicada fahmayso arrimahana aada asiibayso watawraata tawraaddana aan ku baray iyo walinjiila injiil wa id wakti ayaan kuu nicmeeyey takhluqu aada suuraynaysay min atiini dhoobada xaggeeda aada ka suuraynaysay ka hay-ati tayri ay suuratan ka hay-ati tayr suuro ama qaab qaabkii shimbirtoo kale ah biidnii aniga idankaygana aada ku qaabaynaysay aad ku suuraynaysay oo fatanfuku dabeed aada afuufaysay fiihaa suuradaa shimbirta oo fatakuunu dabeed ay ahaanaysay hiya suuradaa aada afuuftay tayran shimbir ay ahaanaysay biidni aniga iidankayga ay ku ahaanaysay yacnii intaad dhoobadii qaab shimbireed oo kale u qaabaysood u sawirto aad intaad afuufta ay duulayso shimbirba noqonaysay waa mucjizo oo wa tubri'u aada bogsiinaysay alakmaha ka indhala-aanta ku dhashay iyo wal abrasa ka barastalaba biidni aniga idankayga aada ku bogsiinaysay wa id wakti ayaan kuu nicmeeyey tukhriju aada soo saaraysay almawtaa kuwii dhintay biidni aniga idankayga aada ku soo saaraysay wa id wakti ayaan kuu nicmeeyey kafaftu aan kaa celiyey oon kaa reebay banii israa'iila reer bani israa'iil canka ay can adiyatig dhibaatadaada inay ku dhibaan iyagoo dilkaaga doonaya aan kaa reeboon bannaan kaa mariyey korna aan kuu qaadoon samaawaadkaba ku geeyey id wakti ayaan dhibkooda kaa badbaadiyey oon kaa celiyey ji'tahum aada ula timid bilbayinaat aayaad cadcad xilligaad ula timid oo fa qaala ay yidhaahdeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo minhum iyaga ka mid ihi in haadaa ay maa haadaa kani ma ahaanin ilaa sixirun sixir mooyaane sixirkaasoo mubiinun cad oo sixirnimadiisa aan u caad saaray wa id wakti ayaan kuu nicmeeyey awxaytu aan u waxyooday ila alxawaariyiina kuwii xawaariyiinta ahaa waa asxaabtaadii xulka ahaa xawaariyu rajul waa khawaasuhu waalkhullas min asxaabihi waa dadkii u gaarka ahaa marka ama waxaad tidhaahdaa ka gooso kuwaa hore oo wadkur xus id waagii ama waqtigii awxaytu aan u waxyooday macnaha aan amray ila alxawaariyiina asxaabtaadii nebi ciisow gaarka kuu ahaa ee ansaartaada ahaa aan amray amaba aan u waxyooday waxyu ilhaam aan ku ilhaamiyey macnaha oon waafajiyey an aaminuu rumeeya bi aniga i rumeeya aan u waxyooday ama aan amray iyo wa birasuuli rasuulkayga rumeeya oo qaaluu markaa ay yidhaahdeen aamanaa waa rumaynay washhad ka markhaati ahow allahayow biannanaa annaku muslimuun kuwo hoggaansamay inaanu nahay id qaala alxawaariyuuna yaa ciisa bna maryama hal yastatiicu rabbuk wadkur xusnabi allow dadkana u sheego xasuusi id waagii qaala alxawaariyuuna asxaabtii ciise ay yidhaahdeen yaa ciisaa ciisow ibna maryama maryamo inakeeda ahaayow hal yastatiicu ma karayaa rabbuka rabbiga an yunazila inuu nagu soo dejiyo calaynaa korkayaga maa'idatan xeedho cunta ku jirto min asamaa xagga sare inuu nooga soo dejiyo ma karaya qaala waxa uu ciise ku yidhi ittaqu llah ilaahay ka baqa in kuntum hadda ahaateen mu'miniina mu'miniin ka edebsada alleh oo ka baqa qaaluu waxay yidhaahdeen nuriidu waxaanu doonaynaa an na'kula inaanu wax ka cunno minhaa xeedhada xaggeeda ama miiskaa cuntadaa inaanu wax ka cunno ayaanu doonaynaa oo watatma'inna ay xasisho quluubunaa qalbiyadayaduna ay ku xasisho oo wanaclamo aanu ogaano an qad sadaqtanaa inaad noo run sheegtay oo dee waxa weeyaan nebinimadaadi iyo risaaladaadu ay run tahay aanu yaqiinsanno oo wanakuuna aanu ka mid noqonno calayhaa ay calaa nusuuli lmaa'ida xeedhadaa soo degiddeedana aanu ahaano korkeeda min ashaahidiina kuwa ka markhaati kacee goobjooga ka ah qaala ciise ciise waxau ihi ibnu maryama ina maryamo ahaa allaahumma allahayow rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow anzil soo deji calaynaa korka iyaga ku soo deji maa-idatan xeedho min asamaa xagga samada nooga soo deji maa-idana waxaa la yidhaahdaa idaa kaana fiiha acaam markay cuntadu ku jirto haddii kale khawaan baa la yidhahdaa maa-idadaasoo takuunu ahaanaysa lanaa annaka noo ahaanaysa ciida ciid noo ahaanaysa iyo maalin aanu xusno liwalinaa kaayagii hore ciid u ahaanaysa lanaada ka bedel takuunu ahaanaysa lanaa annaka noo ahaanaysa ciidan ciid liwalinaa u ahaanaysa lanaada ka bedel yacni xeedhadaasoo ciid u ahaanaysa liwalinaa kaayagii hore iyo wa aakhirinaa kaayaga dambaba iyo wa aayatan aayad ahaanaysa aayaddaasoo minka adiga xaggaaga ka ahaatay xeedhadaasoo noqonaysa aayad iyo astaan tusinaysa awooddaada iyo naxariistaada iyo nubuwada nebigaaga ciise astaan iyo calaamad u ah oo warsuqnaana arsaaq oo nagu arsaaq xeedhadaa cuntada wadata wa anta adigu allahayow khayru raasiqiin kuwa wax arsaaqa ka u khayr badan baa tahay qaala allah allah waxa uu yidhi innii anigu munazziluhaa xeedhadaa waan soo dejinayaa calaykum korkiinaan ku soo dejinayaa ee faman yakfur haddaba ruuxa gaalooba bacdu ay bacda nusuulihaa soo degiddeedaa dabadeed ruuxa gaalooba minkum xaalu idinka idinka mid yahay fa innii aniguba allahu yidhi ucadibhu waan cadaabayaa kaa cadaaban cadaab baan cadaabayaa cadaabkaasoo laa ucadibhu aanan cadaabayn axadan qof oo min alcaalamiina caalamka ka mid ah waxaa allahu yidhi waan soo dejinayaa xeedhadii markaan se soo dejiyo ruuxa intaa dabadeed gaalooba waxaan cadaabayaa cadaab aanan qof kale cadaabin cadaab daran oo cid kale aanan cadaabin isagoo kale oo macnuhu waxa uu yahay dee aayaadkan ay soo iqtiraaxayaan ay noo keen leeyihiin haddii aayaddii loo keeno oy haddana ka gaaloobaan dee cadaab deg degaa ku dhacaya sidii qowmu saalix oo qowmu saalixba markay yidhahdeen hal noo soo saar ee hashii loo soo saaray ee haddana ay boqnogooyeen ee ku xadgudbeen ee dayn waayeen saddex maalmood baa loo qabtay dabeed cadaab caamaa kusoo degay markaa dadku aayaadkan ay soo iqtiraaxayaan haddii samada looga soo dejiyo ama loo keenoo la tuso ilain aayaddii waxay noqotay markaa shaahidul cayaan waxay indhaha ku hayaan oon qeyb ba ahayn wax ka maqan baan ahayn dee waxaa mashhuudka ay arkayaan hadday rumayn waayaan cuquubo deg degoo caamaa helaysa haadihi alaayaat ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu kaga warramay awalan shidaة hawli ywmi اlqiyaama wasucuubat اlmowqif xataa ina اrusul layudhiluun waxa weeyi culayska iyo adayga maalinta qiyaame ay leedahay iyo mowqifka la istaagayaa argagaxa iyo cabsida uu leeyahay ilaa xataa ambiyadiiyo rusushu argagaxa iyo cabsidu ay soo gaadhayso oo ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa u yihi yowma yajmacu allahu اrusul fayaqulu maada ujibtum qaluu laa cilma lana inaka anta callaamu lguyuub yacni marka rusushii oo dhan lasoo ururiyo ayaa su-aal la weydiinayaa maxaa laydinku jawaabay falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin ilaahay waxau ihi subxaana waanu weydiin oo waanu weydiin kuwii loo diray yacni aqwaamtii ambiyada loo diray waa su-aali doonaa waxay ku jawaabeen walanas'alanna almursaliin kuwii la dirayna waanu weydiin wixii loogu jawaabay falanaqusanna calayhim bicilmin wamaa kunna haa'ibiin ilahay waxa uhi waanu uga warramay annakoo cilmi kaga sugan oon ka maqnayn oo ogeyn oo xogogaa lahayn marka shaahidku waxa uu yahay ambiyadiina waxaa lagu odhanayaa maadaa ujibtum maxaa laydinku jawaabay risaaladaad u geyseen ummaddiinnii iyo dacwadaa u bandhigteen maxaa laydinku jawaabay miyaa laydin raacay mise waa laydinka baydhay aqwaamta laftoodiina waxaa lagu odhanayaa iyo ummadihii maadaa ajabtum almursaliin maxaa rusushii ugu jawaabteen miyaa rumayseen mise waa beeniseen maalintaa markaa argagaxa iyo dhibaatada taagan darteed ambiyadii cilmiga allay u celinayaan uma jawaabayaan oo waxay odhanayaan laa cilma lanaa inaka anta callaamu lguyuub anna kuma ogin allahayow adaa cilmi badan allay u celinayaan cilmiga waana aadaabta wanaagsan cilmiga xagga alle in loo celiyo had iyo jeer oo xataa nebigu sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisa marka uu waxweydiinayo xataa iyagoo garanaya waxay odhan jireen allahu warasuuluhu aclam ilaah iyo rasuulkiisaa u cilmi badan oo xadiidkii mashhuurka ah ayu beledin haada ayu shahrin haada yacni beledkani waa kee bishani waa tee maalintani waa maalintee iyagoo maka jooga iyagoo dilxijo ku jira iyagoo maalmihii xurmada lahaa ku jira xajka oo garanaya ayay haddana mid walba lahayn allahu warasuuluhu aclam way odhan karayeen tani waa maka bishani waa dilxija laakiin waxay lahayn allahu warasuuluhu aclam min baabi aladab walidalika nebi muuse calayhi salaam markii la weydiiyey man aclamu ahli lardi ee uu yidhi ana waxaa lagu imtixaamay safar mashaqo iyo dhibaato badan oo waxaa la yidhaha addoonka iyaga khadar ee halkaa joogaa kaaga cilmi badan wax badane u tag isaga nooc imtixaamay ahayd safar dheer waa ka galow ilaahay kaga qisooday fii suurati lkaafi marka shaahidku waxa uu yahay markuu cilmigii alle u celin waayey ayaa lagu imtixaamoo la tusay in laga cilmi badan yihi ila ana buu yidhi oo dee allah umuu celin marka waa min aladab an yuradda alcilmu ila allah cilmiga xagga alle in loo celiyo waa edabta wanaagsan ee saxda ah waxaa aayaadkan ku sugan wujubu listicdaadi lidalika alyawmi bitaqwa allah maalinkaas dhibaatada badan ee qiyaamada in alla ka cabsi loogu diyaargaroobay iyo camal saalix oo la sameeyo waxaa kaloo ku sugan twbiq lyahuudi wاnasara bitafriiq lyahuudi fi ciisa waguluwi nasara fiihi waxa yahuud iyo nasaara lagu canaantay xadgudubka ay ku xadgudbeen ciise oo yahuudina way ku gaboodfaleen oo waa ka gaabiyeen xaqiisii ilaa ibnu zina ay ku tilmaameen waxaashaa waa ka nasaanyi mucjize alla ayuu ahaa nasaarana waa ku talax tagtay ilaa ay gaadhsiiyeen heer ay yidhaahdaan ibn ullah wa tacaala allahu can dalika culuwan kabiira marka labadaba waa lagu canaananayaa oo ciisa bnu maryam dee waxa weeyaan cabdullaahi wa rasuuluh waxaa kaloo ku sugan aayaadkan bayaanu ikraami اllahi tacaala lciisa wama xabaahu bihi min alfadli wاlincaam waxaa la caddeeyey karaamada ilaahay karaameeyey nebi ciise iyo nicamka tirada badan ee uu siiyey oo ilaahay waxa uu yihi ciisow waxaad xusuusataa ood xustaa nicmadaan adiga iyo hooyadaa korkiina ku galladaystay xuska nicmadana waxay koobsanaysaa dikru nicmati billisaan wa bilqalbi wa biljawaarix in carabka laga xuso oo ilaaha nicmadaa ku siiyey lagu ammaano wuxuu kaa mudan yihi in qalbiga laga xuso oo nicmada allihii ku siiyey loo tiiriyo aanad odhan inamaa uutiitu calaa cilmin cindii sidii fircawn iyo iyo qaaruun iyo raggii la midka ay lagu halaagay anaaniyada inaad odhan ana laakiin nicmada alle aada u celiso iyo xubnaha in laga xuso oo nicmada loo adeegsado wixii ilaahay raalli gelinaya dikru nicma saddexdaasuu shamlisanaya dikran billisaan wa camala biljawaarixi waalarkaan waictiraafa bilqalbi waljanaan marka waxaa la yidhi ciisow nicmadan kuugu nicmeeyey adig iyo hooyadaa xasuuso oo xus afka iyo adinka iyo uurka iyo xubnahaba ka xus ilaahay nicamtii buu tiriyey oo waxa uu yidhi malakul jibriil markaan kugu xoojiyeen garab iyo gaashaanba kaaga dhigay waan kuu nicmeeyey markaad dadka la hadashay adoo gogashaad ku dhalatay ku sugan dee waan kuu nicmeeyo waa nicmo ilan xaaladda gadhmadoobaha gadhmadoobaha ad ku hadashay ambiyada kale ad kala simanta laakiin nicmada khaaskii waxa weeyaan fi lmahdi waxaa kaloo alla u xusay inuu baray qorista iyo fahamka shariicada iyo towraad iyo injiilba waayo alcilmu nicma in alla wax ku baro waxaa kaloo alla u xusay nicmooyinka uu siiyey inay ka mid ahayd inuu dhoobada intuu sawiruu qaabeeyuu qaab shimbireed oo kale u yacni u sawiro oo u suureeyo intuu afuufo un inay duulayso shimbir ay noqonaysa waa mucjiza waxaana la yidhaha khalqiga macaanidiisa waxaa ka mid ah khalqiga macnaha aliijaadu min alcadam waxaan jirin in la jirsiiyo ilaahay bay khaas u tahay laakiin yacni khalqiga in lagu fasiro bimacna taqdiir qaabayn iyo qorshayn iyo suurayn dee makhluuqu waa samayn karaa oo yacni looxa ninka nijaarka ah markuu looxii farsameeyo ka shaqeeyo albaab ka dhigo ama daaqad ka dhigo khalaqa waa la odhan karaa liannahu taqdiir wuu qorsheeyo waa qaabeeyey marka tanna waxa weeye dee dhoobadaa marka hore makhluuq ilaahay abuuray ahayd ayuu intuu u qaabeeyo sidii shimbirtoo kale u ekaysiiyo uu afuufayo ay duulaysa waa mucjizo lagu karaameeyey laakiin waa biidni illaah ilaahay idankiisa ayay shimbir ku noqonaysay ku duulaysa nicmooyinka la siiyey waxaa ka mid ahaa dadka xanuunada culculus qaba indhala-aanta iyo barasta iyo inuu ku bogsiinayo biidni illaah dadkii dhintay inuu kusoo saarayo biidni illaah nimankii doonay dilkiisa ee reer banu israa'iil inuu kaga badbaadiyo biidni illah rabbi waxaa kaloo alla uu tilmaamay inuu xawaariyiintii amray inay rumeeyaan isaga iyo rasuulkiisa ciise dabeedna ay rumeeyeen marka nicmooyinkaas oo dhan ayaa alla uu tiriyey subxaanah waxaa kaloo ku sugan aayaadkan jafaau lyahuud waqadrasatuhum wa suu adabihim maca ambiyaa'ihim nimanka yahuud iyo nasaaraba santaagooda iyo kibirkooda iyo edabdaradooda ambiyadooda ay kula dhaqmayeen iyaga iyo nasaaraduba oo yahuudi nebi muuse waxay ku yidhaahdeen idhab anta warabbuka faqaatilaa ina haahunaa qaaciduun adiga rabbigaa ordoo tagoo soo dagaalama annaku halkanaanu sii fadhiyanaa ku raaci mayne kuwana ciise waxay ku yidhaahdeen hal yastatiicu rabbuka an yunazila calayna maa'idata min asamaa rabbigaa ma awoodaa oo ma karaa inuu xeedho cunto cirka nooga soo dejiyo marka labaduba waxay tusinayaan su-ul adabi maca allah inaan ilaahay sidii u habboonayd ee u cunantay aan looga edabsan haddaba aayaddaas hal yastatiicu rabbuk culimadu tafsiirkeeda waa isku khilaafeen oo ahlulcilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen hal yastatiicu rabbuka nimankan waxay ahaayeen xawaariyiinta qaar ka mid ah oo markaa iimaanka iyo islaamnimada ku cusub oo aan garanayn oo jaahil ka ah cumuumu qudrat illaah ilaahay awooddiisu inay caam tahoy wax walba gaadho ayaanay garanayn sidaa darteed bay u yidhaahdeen xeedho cunta ku jirta ilaahay samada ma nooga soo dejin karaa markaa niman islaamnimada ku cusub ayay ahaayeen ee gaala may ahayne cusaybka ay ku cusub yihiin jaahilnimun baa ku xambaartay qofkana jahli wuxuu ku xambaaro dee macduur buu noqon karaa waa loogu cudurdaari karaa oo xadiida nabiga sala allahu alayh wasalam waxaa ka mid ahaa ninkii inamadiisa markuu sii dhimanaya u dardaarmee yidhi war nima inamadaydiio haddaa ii samafalaysaan markaan dhinto waxa weeyaan intaa burburisaan lafahayga oo daqiijisaan oo sida budadoo kale aad ka dhigtaan waxaad la eegataan maalin dabayl badan dabadeed hawada ku saydha midiba meel ha ku dhacdee waayo ilaahay hadduu isoo kulmiyuu i karo soo kulmintayda wuxuu i cadaabi cadaab aan weligii cid cadaabin ninkii markii uu sidaa ku dhintay waa la soo nooleeyey o ilaahay waxa uu ku yidhi war maxaa kuu kalifay waxaas wuxuu yihi yaa rabbi khashyatak ilaahow cabsidaada fagafara lah ilaahay waa u dembi dhaafay marka maxaa loogu cudur daaray nin cabsi iyo dee alla ka cabsi ahyo ayuu ahaa laakiin cumuumu qudrat illaah qudrada ilaahay inay caam tahay oo si kasta hadduu yeelo ilaahay awoodo inuu soo wada ururinayo taasuu jaahil ka ahaa marka jahliga qudrada caamkaa uu jaahil ka noqday ayaa loogu cudurdaaro min khashyatika markuu yidhi ilaahay waaba u dembi dhaaf mufasiriinta qaarkoodna waxay dhahdeen hal yastadiicu rabbuka an yunazila calayna maa'idata min asamaa waxay qaateen qirada ah hal tastatiicu rabbak oo macnuhu markaa wuxuu noqonayaa hal tastatiicu rabbak ay hal tastatiicu ma karaysaa ciisow rabbaka an tas'ala rabbak rabbigaa inaad noo weydiiso an yunazila calayna maa'ida oo qirada ta'da marka la akriyo macnuhu wuxuu noqon ilaahay ma noo weydiin karaysaa xeedho inuu noo soo dejiyo taasina dee ishkaalba ma leh oo taasi wax ishkaali kuma jirto oo dee waxay baryayaanuun ciise inuu ilaahay u su-aalo u baryo culimada qaarna waxay yidhahdeen hal yastadiicu rabbuka qirada iyadoo sidaa loo daayo rabbigaa ma awoodaa ayaan muraadkoogu ahayn inay qudrada alle ka shakisan yihiin e ay tahay uun ilaahay ma noo ogolaanaya inuu noo soo dejiyo ee kama aha shakun fii qudrat illaah waxaa kaloo aayaadkan ku sugan min ashadd الnaasi cadaaban ywma alqiyaama alu fircawn wlmunaafiquun waman kafara min ahli lmaa'ida dadka waxa ugu cadaab daran aalu fircawn adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab iyo munaafiqiinta ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaar iyo ahlu lmaa'ida kuwii maa'idada markii la soo dejiyey ka kufriyey fainii ucadibuhu cadaaba la ucadibuhu axada min alcaalamiin waxaa kaloo ku sugan mashruuciyat lacyaad اdiiniya lcibaadat اllahi bالsalaati wاdikri shukra lilah wa fi lislaami ciidaan aladxى wاlfir ciidaha diinigii inay mashruuc yihiin oo lagu oogo lagu nooleeyo ilaahay cibaadadiisa iyo salaada iyo dikriga iyadoo rabbi loo mahadnaqayo islaamkuna waxa uu leeyahay laba ciidoodoo ciiduladxaa iyo ciidulfitri labadubana cibaado dabadood ayay dhacaan oo waxa weeyaan cibaado iyadoo lasoo gutay ciiduladxaana xajkii weynaa marka lasoo gutuu dhacaa ciidulfitrina rabadaan marka lasoo dhammaysto ayay dhacdaa allah waxa uhi yowma yajmacu allahu rusula wadkur xusnabi allow yowma maalinta yajmacu allah ilaahay uu soo kulminayo alrusula rusushii uu soo kulminayo oo fa yaquulu uu ku odhanaayo maadaa ujibtum maxaa laydinku jawaabay miyaa laydin rumeeyey mise waa laydin beeniyey qaaluu waxay odhanayaan laa cilma cilmi lanaa annaka nooma sugnaanin allahayow ma ogin annaku inaka adigu anta adigu callaamu lguyuub waxyaabaha maqan ka u ogaalka iyo cilmiga badan baa tahay wadkur xusnabi allow id waktigii qaala allahu allahuu yidhi yaa ciisa ciisow ibna maryama maryame inakeeda ahaayow udkur xus nicmatii nicmadaydii calayka korkaaga aan ku galladaystay iyo wa calaa waalidatika hooyadaa korkeed aan ugu nicmeeyey xasuuso oo xus ciisow id waktigiina aan kuugu nicmeeyey ayadtuka aan kugu xoojiyo biruuxi lqudus ruuxdii la tahiro malakuljibriila aan kugu xoojiyey tukallimu xaal aada la hadlayso ciisow annaasa dadka filmahdi dharabta adoo ku sugan gogashaad ku dhalatay adoon ka dhaqaaqin aada waxa weeyaan la hadlaysay dadka wa kahlan xaal aad tahay gadhmadoobana aada dadka la hadlaysay adoo gadhmadooba ah wa id waktigiina waan kuu nicmeeyey callamtuka aan ku baray ciisow alkitaaba wax qorista iyo walxikmata fahma asraari shariica shariicada asraarteeda iyo macaanideeda fahamka aada fahmayso iyo watawraata tawraadna aan ku baray iyo walinjiila injiil wa id waktina waan kuu nicmeeyey takhluqu aada suuraynaysay dheh min atiini dhoobada xaggeeda aada ka suuraynaysay suuratan suuro iyo qaab suuradaas ama qaabkaasoo ka hay-ati tayri shimbirta qaabkeeda oo kale ah biidnii aniga idankaygana aada ku suuraynaysay oo aada ku qaabaynaysay oo fa tanfuku dabeed aada afuufaysay fiihaa suuradii aada suuraysay aada afuufaysay ciisow oo fa takuunu dabeed ay ahaanaysay hiya macnaha suuradii aada qaabaysay tayra shimbir ay ahaanaysay biidnii aniga idankayga ay ku ahaanaysay oo wa tubri'u aada bogsiinaysay al akmaha ka indhala-aanta ku dhashay wal abrasa iyo ka barasta leh oo intaad masaxdo isagoo caafimaad qabo biririx yidhi uu dhaqaaqayay biidnii idankaygana aada ku bogsiinaysay wa id waktigii ayaan kuu nicmeeyey tukhriju aada soo bixinaysay almowtaa kuwii dhintay biidnii aniga idankayga aada ku soo bixinaysay waid wakti ayaad kuu nicmeeyey kafaftu aan kaa celiyey banii israa'iila ree bani israa'iil canka ay can adiyatika dhibaatadaada iyagoo dilkaaga doonaya aan kaa difaaco on kaa celiyey id waktigii ayaan kaa celiyey oon kaa difaacay ree bani israa'iil ji'tahum aada ula timid bilbayinaati aayaadka cadcad oo fa qaala ay yidhaahdeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo minhum iyaga ka mid ihi in haadaa ay maa haadaa kani ma ahaanin yacni xujooyinkan iyo aayaadkan aada la timid ilaa sixirun sixir mooyaane sixirkaasoo mubiinun cad waid awxaytu waid waktigii ayaan kuu nicmeeyey awxaytu aanu waxyooday macnaha aan amray ila alxawaariyiina asxaabtaadii gaarka ahayd aan amray an aaminuu ay aaminuu rumeeya aan amray bi aniga i rumeeya iyo wa birasuulii rasuulkaygaba rumeeya qaaluu dabeed ay yidhaahdeen aamanaa waa rumaynay washhad kana markhaati ahow allahayow biannanaa annagu muslimuun inaanu nahay kuwa kuu hoggaansamay wadkur wadakir xus oo dadkana xasuusi id waagii qaala ay yidhaahdeen alxawaariyuuna asxaabtii ciise yaa ciisa ciisow ibna maryama ina maryamo ahaayow hal yastatiicu ma karayaa rabbuk rabbigaa ma karayaa an yunazila inuu ku soo dejiyo calaynaa korkayaga maa'idatan xeedho cunto ah min asamaa samada xaggeeda inuu nooga soo dejiyo qaala waxa uu yihi ciise itaquu llah war ilaahay ka baqa in kuntum hadda ahaateen mu'miniina kuwa rumaysan qaaluu waxay yidhaahdeen nuriidu waxaanu doonaynaa an naakula inaanu cunno minhaa xeedhada xaggeeda aanu wax ka cunno oo watadma-ina ay xasisho quluubunaa qalbiyadayaduna culimmada yidhi waxa weeyaan way rumaysnaayeen qudrada alleh ee waxay doonayeenuun inay usii caddaato waxay deliishanayaan watadma-ina quluubunaa oo waxay yidhahdeen nebi ibraahimba isagoo imaamu lambiyaa waxa weeyaan imaamkii tawxiidka ah abulambiyaa ayaa haddana waxau yihi rabbi arinii kayfa tuxyi lmawta rabbiga yow itus sidaad wax u noolayso markaasaa ilaahay ku yidhi awalam tu'min oo miyaanad rumayn waxa weeyaan ibraahimow qaala balaa walaakin liyatma'ina qalbii wuxuu yihi maya waan rumeeyee qalbigaygu inuu xasilo uun baan doonayaa oo caynulyaqiin ilan hadda wuxuu hayaa cilmulyaqiin waxaa jira cilmulyaqiin iyo caynulyaqiin iyo xaqulyaqiin oo shayga marka adoon arag cilmi ahaan ad u hayseed hubta inaad ka shakisnayn waa cilmulyaqiin marka aad indhaha saartuu hortaada yimaadana waa caynulyaqiin marka mubaasharatan aad u dhex gasho ficlan ee uu kugu dhaco ama u dhacana waa xaqulyaqiin marka ibraahim waxa uu yidhi dee waan rumeeyo cilmulyaqiin waan hayaaye waxaan doonayaa caynulyaqiin yaqiintii dhabta ahayd inaan indhaha saaro oo aan waxa weeyaan dee iimaankaygu ku xasilo oo macnaha uu sii ziyaado liyadma-ina qalbii waxa weeyi dee inaan iimaan iiga sii kordho qalbigayguna ku xasilo iimaankuna dee wuu ziyaadaa marka iyagana culimmadani waxay yidhaahdeen way rumaysnaayeen qudrada alle eh caynulyaqiinka iyo tuma'niinada ibraahim oo kalun bay doonayeen watadma-ina quluubuna qaaluu waxay yidhahdeen nuriidu waxaanu doonaynaa an naakula minhaa xeedhadaa inaanu xaggeeda wax ka cunno oo watadma-ina ay xasisho quluubunaa qalbiyadayaduna oo wanaclamo aanu ogaano an qad sadaqtanaa inaad noo run sheegtay oo macnaha nubuwadaadii iyo risaaladaadii aada nooga run sheegtay cayaanan aanu u aragno oo wanakuuna aanu ahaano calayha ay calaa nusuuliha xeedhadaas oo degiddeeda korkeedana aanu ahaano min ashaahidiina kuwa ka markhaati kacaya ee goobjooga ka ah qaala ciise ciise waxau yihi ibnu maryama ina maryamo ahaa allaahuma allahayow rabbanaa rabbigayow anzil soo deji calaynaa korka yaga kusoo deji maa'idatan xeedho min asamaa xagga samada xeedho cunto aa nooga soo deji xeedhadaas oo takuunu ahaanaysa lanaa annaka noo ahaanaysa ciidaa ciid ka bedel lanaada liawalinaa kaayaga hore kaayagii hore ciid u noqonaysa iyo wa aakhirinaa kaayaga dambaba wa aayatan aayadna noqonaysa astaan iyo calaamad u ah awooddaada iyo raxmaddaada oo minka adiga xaggaaga ka ahaatay warsuqnaa allah yowna arsaaq wa anta adigu khayru raasiqiin kuwa wax arsaaqa ka u khayrka badan baa tahay qaala allahu alla waxau ihi innii anigu munaziluhaa waan soo dejinayaa xeedhadaa calaykum korkiinaan kusoo dejinayaa ee faman yakfur ruuxa gaalooba bacdu ay bacda nusuulihaa xeedhadaa soo degiddeeda dabadeed ruuxa ka kufriye ka gaalooba minkum xaaluu idinka idinka mid yahay fa innii anigu ucadibuhu waan cadaabayaa qofkaas cadaaban cadaab baan cadaabayaa cadaabkaasoo laa ucadibuhu aanan isagoo kala cadaabayn axadan qofna qofkaasoo min alcaalamiina caalamiinta ka mid ah wadkur xus id waagii qaala allah allaahuu yidhi yaa ciisa ciisow ibna maryama maryamo inakeeda ahaayow a anta ma adigaa qulta ku yidhi linnaasi dadka ciisow ma adaa dadka ku yidhi ittakhiduunii aniga iga yeesha iyo wa ummiya hooyaday ilaahayni laba la caabudo min duuni illaah alla sokadii qaala waxau yihi ciise subxaanak ilaahayow nasahnaantaada aada nasahan tahaye adaa ceeb iyo xumaan oo dhan ka nasahane maa yakuunu iima habboonoo iima cunantoo iimay ahaanin lii aniga an aquula inaan idhaahdo maa shay laysa aanu iigu sugnaan lii aniga bixaqin wa xaq ah wax aanan xaq u lahayn inaan idhaahdaa iima habboona in kuntu haddaan ahay in kuntu haddii aan ahaaday qultuhu mid yidhi hadalkaa xun faqad calimtahu allahyo waad ogaato adaa og taclamu waad og tahay maa fii nafsii waa min aladab muu odhan si toosa maan odhan laakiin cilmigii alla uu celiyo waxa uu yidhi haddayba jirto adaa iiga cilmi badan taclamu waad og tahay allahayow maa fii nafsii naftayda waxa ku sugan ee ku qarsoon walaa aclamu anigu ma ogi maa fii nafsik naftaada waxa ku sugan innaka adigu anta adigu allahayow callaamu lguyuub waxyaabaha maqan ka u cilmiga badan baa tahay maa qultu kuma odhanin lahum iyaga ilaa maa amartani ilaa maa kii mooyaane kaasoo amartani aadi amartay bihi isaga oo maxay ah ma'muurku waa maxay waa madmuunkii antani waa tafsiiriyo ey ucbud ullah macnaha waxaan amray waa ma'muurkiie ucbud ullah alla caabuda ayaan amray allihii rabbii rabbigayga ahaaday iyo wa rabbakum rabbigiin ahaaday caabudaan ku idhi intaasaan faray wa kuntu waxaan ahaa calayhim korkooda shahiidan kii ka markhaatiya maa dumtu intaan daa'imsanaa fiihim dhexdooda intaan la joogay marag iyo markhaataan ka ahaa falamaa tawafaytanii markaad tay oofsateed kor ii qaadayd samaawaadka ii korsiisay kunta waxaad ahaatay allahayow anta adigu alraqiiba kii ilaalinaya calayhim iyaga adaa ilaalinayay wa anta adigu allahayow calaa kulli shay shay walba shahiidun kii markhaati ka abaa tahay in tucadibhum haddaad cadaabto fainahum cibaaduk waa addoommadaadii oo cidi kugu qabsan mayso laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun cidi weydiin mayso wuxuu samaynayo addoommadaa la weydiiyaa oo la waraystaa wain takfir lahum allahayow haddaad u dembi dhaaftona fainaka adigu anta adigu allahayow alcasiizu allaha qaalibka ee gacanta sarreeyaa tahay ee mar walba makhluuqaadkiisa isagu muquuniya alxakiimu ee aan khaldamin shay walbana halkiisa ku habboon dhiga qaala allahu allah waxau yihi haadaa kani yowmu waa maalin yanfacu u anfacayo alsaadiqiina kuwii runta sheegay sidquhum runtoodu maanta waa maalintii kuwa run sheegay runtoodu ay waxu tarayso ciisa ugu horeeyo ilan run buu sheegay oo uu ku jawaabay lahum waxay leeyihiin kuwaasi jannaatun jannooyin tajri ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaal ay qulqulayaan khaalidiina xaalo ay ku waarayaan fiihaa jannooyinkaa dhexdooda abadan weligood radia allah ilaahay raalli buu ka noqday canhum iyaga waraduu canhu iyana raalli bay ka noqdeen daalika kaasi iyo jannooyinkaa iyo ridahaasi alfawzu alcadiim waa liibaantii weynayd oo weliba riduhu wax alla waxa ahlu jannaha nicmo la siiyo waxa iskaga ka weyn oo ka qiimo badan ridaa rabbi alardi waasamaawaat oo ilaahay baa tilmaamay markuu jannooyinka uu nicmada uu siinayo ahlu jannaha ka soo warramay ayaa wuxuu ku gebagabeeyey wa ridwaanu min allahi akbar waxaasoo dhan waxaa ka weyn raalli ahaanshaha rabbi lilaahi allah ayuu usugnaaday mulku samaawaati samooyinka lahaanshahooda iyo walardi arlada lahaanshaheedu iyo wamaa fiihinna samaawaadka iyo dhulalka dhexdooda wixii ku suganna allah iska leh wahwa allana calaa kulli shayin shay walba qadiirunkii awoodo weeyi haadihi alaayaat waxaa ku sugan tawbiikhu nasaara fi carasaati alqiyaama calaa ta'liihi ciisa wa waalidatihi calayhim assalaam waxaa canaani ugu sugan tahay nimankii kiristanka ee ciise iyo hooyadii caabuday ilaaha ka dhigtay ka dhigtay ayaa lagu canaananayaa carasaadkii iyo bankii qiyaame oo sidee loogu canaananayaa hadalka waxaba lagu wajahay ciise waa iyaaka acnii wasmacii ya jaara waa la ogyahay ciise inaanu waxaan odhane waxa loo quusgeynayee loo jeedee canaantu ku socotaa waa kuwii caabuday ee isaga ma aha in iyaga lagu jiheeyo hadalkana tanaaba ka xeel dheer oo ciisihii alla uu soo diree wuu ogaa waxaan inaanu samayn markuu su-aashan weydiinayo iyagana maxaad u malayn ee isagii la leeyahay ma adaa sidaa yidhi waa inkaarka la inkiraya arrinta heerka ay gaadhiya siday u sarrayso marka macnihii muraadku waxa uu noqonayaa dee arrintu waa arrin culus citaabka iyo tawbiikhuna cidduu ku socdaa waa qoomkiisa isaga ma aha hadalka waa loo marinayaa lakiin maqsuudku waa iyaga waxaa kaloo ku sugan bara'atu ciisa calayhi salaam min mushriki nasaara wa ahli lkitaab ciise inuu beri ka yahay uunu shaqo iyo shuqul ku lahayn mushrikiinta kiristanka iyo ahlulkitaabkaasi shirkigay u sameeyeen iyo caabudiday caabudeen inuu beri ka ahaa uunu raalli ka ahay ma qultu lahum ilaa ma amartanii bihi an icbudu llaha rabbii warabbakum waxaa kaloo ku sugan tacdiibu lmushrikiina wa tanciimu lmuwaxidiina qaa'imun calaa mabda'i alxikma alilaahiya mushrikiinta in la cadaabo mu'miniinta muwaxidiinta ana loo nicmeeyo waxay ku dhisan tahay xikmadda ilaahiga ah in tucadibhum fainahum cibaaduka wain takfir lahum fainaka anta alcaziizu alxakiim waxaa kaloo ku sugan aayaadka fadiilaة الصidqi waanahu naaficu fi اdunya wاlaakhira fadliga iyo sharafka ay runtu leedahay iyo if iyo aakhiraba inay ku anfacayso oo runtu adduunkana way kugu anfici aakhirana way kugu anfici waxaana nafci badan dee maalinta aakhireed ugu baahi badan tahay hada ywmu yanfacu saadiqiina sidquhum waxaa kaloo ku sugan su-aalu gayr اllahi shayئa darbu min albaطili wالshirk lأna غayr اllahi laa ymliku shayئa waman laa ymliku shayئa kayfa yucطi wamin ayna yucطi waxaa aayaadka ku sugan ilaahay cid aan ahayn alla mooye cid kale waxaanay awoodin in la su-aalo waa shirki waayo ilaahay cid aan ahayni dee kownkan waxba kama mulkido cirka iyo dhulka shaqo kuma leh allah iskale dee cir iyo dhul iyo inta udhaxaysabuu awoodu leh ruux aan waxba lahayna waxba ma bixiyo siduu wax u bixin halkuuse wax ka bixin waxaa laga fahmayaa lilahi mulku samaawaati waalardi wamaa fiihin wahuwa calaa kulli shayin qadiir dee ilaaha cirarka iyo dhulalka iyo inta udhaxaysaba mulkiya ee isagu leh isagaa mulkigiina gacantiisa uu ku jiraa oo haysta awoodiyo qudrana u leh dee waxaad u baahato isaga weydiiso waxaad ka baqatee dhibaataana isaga ka magan gal laakiin ku waxa weeyaan laa yamliku shay-an min alardi waasamaawaat ku aan cirka iyo dhulka iyo inta udhaxaysa midna aan waxba ku lahayn dee maxaad wax ka weydiisa waxba ma mulkiye faaqidu shayi laa yucطiih ruuxu waxaan u hayn oo isaguba uu ka qatan yahay ma bixiyo allah waxa u ihi wadkur xusnabi allow wadakir dadkana xasuusi id waagii qaala allahu alla uu yidhi yaa ciisa ciisaw ibna maryama maryama inakeediiyow a anta ma adigaa qulta ku yidhi linnaasi dadka itakhiduunii aniga iga yeesha iyo wa ummiya hooyaday ilaahayni laba la caabudo min duuni illaahi alla sokadii qaala ciise waxa uu yidhi subxaanak ilaahayow nasahnaantaada aada nasahan tahaye eed xumaan iyo ceeb oo dhan ka nasahan tahay waan ku nasahayaaye maa yakuunu iima ahaanin lii aniga iimana cunanto an aquula inaan idhaahdo maa shay laysa aanu iigu sugnaanin lii aniga bixaqin wa xaqihi waxaanan gar u lahayn inaan idhaahdaa iima sugna oo hadalkaa ma odhan weeyi in kuntu haddii aan ahaaday qultuhu mid yidhi hadalkaas faqad calimtahu ilaahay oo waad ogaatay arrintaasi hadday dha hadday dhacday adaa og oo iga cilmi badan mayse dhicin weeyi laakiin edeb ahaan buu alle ugu celinayaa cilmiga taclamu waad og tahay allahayow maa fii nafsii naftayda wixii ku sugan walaa aclamu aniguse ma ogi maa fii nafsig naftaada waxa ku sugan innaka adigu anta adigu allahayow callaamu lguyuub waxyaabaha maqan ka u ogaalka iyo cilmiga badan baa tahay maa qultu kuma odhan lahum iyaga ilaa maa kii mooyaane amartanii aadi amartay bihi isaga oo ah an icbudu allah ilaahay caabuda allihii rabbii rabbigay ahaaday iyo wa rabbakum rabbigiin wa kuntu waxaan ahaa calayhim korkooda shahiidan kii ka markhaatiya maa dumtu intaan daa'imsanaa fiihim dhexdooda intaan la joogay marag iyo markhaataan ka ahaa falamaa tawafaytanii markaadi oofsateed kor ii qaadayna kunta waxaad ahaatay allahayow anta adigu alraqiiba ka ilaalinaya calayhim iyaga wa anta adigu calaa kulli shay shay walba shahiidun kii ka markhaatiye arkayaa tahay in tucadibhum aayaddani waa aayad cajo badanoo sida xadiidka abudar ku sugnaatay sida xadiidka abudar ku sugan nebigu sala allahu calayhi wasalam habeen dhan ayuu aayadda qiyaamuleylkii ku qaatay in tucadibhum fainahum cibaaduk wain takfir lahum fainaka anta alcaziizu alxakiim yacni culayska iyo cibrada aayaddaa ku jira ee xambaarsan tahay iyo siduu ugu fiirsanayuu uga fakerayuu ugu celcelinayey ayaa waagu ugu bariyey in tucadibhum fainahum cibaaduk allah waxa u ihi in tucadibhum fainahum cibaaduka wain takfir lahum fainaka anta alcaziizu alxakiim iyadoo laga xikaayoonayo hadalkii ciise in tucadibhum haddaad cadaabto ayaa uu yidhi fainahum cibaaduk allahayo waa addoommadaadi haddaad cadaabto cidi kuguma haysato waa addoommadaada abuurtayoo dee adaa mulkiya amarkooda wain takfir lahum haddii aad u dembi dhaaftana fa inaka adigu anta adigu allahayow alcaziizu allaha haalibka ayaa tae cid walba ka adag alxakiimu ee xukumka iyo xikmadaba iska leh qaala allah allah waxa uu yidhi haadaa kani yowmu maalin weeyi maalinka oo yanfacu wax u tarayuu anfacayo alsaadiqiina kuwii runta sheegaya sidquhum runtoodii ay wax u tarayso kuwaa runta sheegaya ee runtu ay anfacaysana ciisa ugu horeeyo calayhi salaam lahum waxay leeyihiin jannaatun jannooyin tajri ay qulqulayaan min taxtiha hoosteeda alanhaaru wabiyaal khaalidiina xaala ay ku waarayaan fiiha jannooyinkaa abadan weligoodba radia allahu ilaahay raalli buu ka noqday canhum iyaga waraduu iyaguna raalli bay ka noqdeen canhu isaga alleh ilaahay camalkooda iyo wanaagay sameeyeen buu raalli ka noqday iyaguna abaalka iyo ajarka uu siiyey bay raalli kaga noqdeen dalika ridahaa alla uu siiyey alfawzu waa liibaantii alcadiimu ee weynayd oo wax ka weynayba ma jiro oo waridwaanu min allahi akbar waa nicmo ay helaan halka u sarraysa lilaahi alla ayaa iskale mulku samaawaati samooyinka lahaanshahooda iyo walardi arlada lahaanshaheeda iyo wamaa fiihinna cirarka iyo dhulalka dhexdooda waxa ku suganba allah iska leh wa huwa allana calaa kulli shayin shay walba qadiirun kii awoodo weeyi intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online